wararka ka imanaya dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in laba dhalinyaro ah oo soomaaliya oo ilmaadeer ah lagu dilay xalayto gobolka limbombo ee dalkaasi south africa maxamed cumar maxamed oo labadaasi wiil ay isku qoys yihiin ayaa v o eda u sheegay in labadaasi wiil lagu dilay dukaan ay ku ganacsan jireen oo ay goobtaasi ku lahaayeen maxamed cumar waxa uu sheegay in ay boolisku qabteen amaba lagu wargeliyey in dadkaasi ay booliskii hayaan dadkii ka dambeeyey falkaasi goor dhoweyd ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay maxamed cumar maxamed oo isaga ay isku qoys yihiin labadaasi wiil ee dhintay xilli uu ku sugnaa xabaashii lagu duugayey wiilashaasi waxaanuu iiga waramay magacyada wiilasha iyo goortii dilku dhacay
gobolka wiilasha waxay ku dhisan gobolkayda pittsburg northern carolina ka tirsan laba wiil bay ahayn mid waxaa la dhahaa cabdisalaam nuur muxudiin kan kalena waxaa la dhahaa maxamed xasan muxudiin aniga wiil mid abtida u ahay midna walaalaan oo adeerkaya dhal dukaanay joogeen anaga iga tageen xaafadda igu mid maxamed ay imaadeen xaafadii la joogay galas kut toban sac markay ahayd arrinkiisa markaas ugu dambeysa noloshiisa kabaad waxaa loo soo sheegay labada wiilba in dukaanka lagu dilay marka goormuu dilku dhacay
six o'clock after six eed up to seven xalay ilaa hal saac ilaa laba toban saac waa shalay lixdii ilaa toddobadii maqribnimo a waate marka dukaanka ma iyagaa lahaa ayagaa lahay ayagaa lahay waxaan waxba nooma kala baxsanin meeshaan wada joognay wiilasheeda ahayn ayagaa lahayn milkilo ulahayn waatay bal waxaad iiga warantaa yaa soo weeraray sidee wuxu dhaceen wallaahi aniga kolley aad waxaa la sheegay laba nin inay timid meesha lagu dilay inta kale xaafadda kolley waa nala wada jireen oo xalay markaa meeshooda gaarnay kulligood waa la duubnaa information wada bixinaayeen nimanka dilanay sheegaayeen saasaa jirtay lahaayeen nimanka guri iskala nala duubnaayeen oo wax nala raadinayo reedna ano xabsiga oo jooga meesha bujari wiilisha ay ku jiraan booliska ay soo waxeen waxay dhaheen ninka onarka guriga ay soo waxay inta waxay dhaheen nimanka waa soo qabanay teleefonadoodii oo wiilisha laga qaatay airtime laga qaatay waa soo qabanay inkastoo lacagta aan laga helin lacag soo naqanin wixii dhama waa soo qabanay dhaheen marka ma laba nin oo kaliyaa dilay namada se dad badan baa laba nin oo keliya laba nin oo keliya ha dileen ha maxay ku dileen markaa ma hubbay wateen ma bastoolado ma qoryo
kulley waa qasab qoryo wateen sababto wiilisha waa la jijiifiyey nin kastaba dhinaca wadnaha midi lawada geliyay qofba igama horeyn hal wiilo soo sheegay mooya qof kale igama horeyn marka waa la soo qabtay raggii miyaa la hayaa raggii inamada laayay hadda aniga weli isha ma saaran laakiin booliska waxay dhaheen dukaan kale magaalada kulle ay yimideen waxay dhaheen maxamed ago information teleefonadan kasoo qabanay nimanka nimanka dilana waa soo qabanay waa kaasa booliskaa kuu sheegay sidaa ha iyo nimanka guriga iskalahay marka telefoon bay kuugu sheegeen abay telefon ugu sababtan bujurigaan joogaa wiilisha meesha lagu aasaan jooga lix saac ilaa toddoba saac aan siinayden haddaan soo saxiixay in la aasaan usoo saxiixay eden yaa u saxiixay in la aasay anaa saxiixay waa aasanaan dha ilmiga hadday iga dhintaan aniga frish kuma jiraan
waa tahay marka imika xabaalihii baad joogtaan xawaaladaan jooga ha wiilashu intee laa leegaayeen wiilasha taasuma sii weyn oo weli yarahayn waxaa waxaa labaatan iyo laba sano labaatan xag meelahaasi jooga ahayn labaatan ilaa labayo labaatan jir a kaasi wuxuu ahaa maxamed cumar maxamed oo ay qaraabo yihiin laba wiil oo shalayto maqhribnimadii lagu dilay dalka koonfur afrika halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington dhinaca kale dibadbaxyo ayaa maanta ka kala dhacay gobollada soomaalidu ay u badan tahay ee dalka koonfur africa magaalada cape town ayaa ilaa iyo laba boqol oo qof oo soomaaliya ay isugu soo baxeen si ay dareenkooda cabasho ee la xiriira daliilkaasi lagu ugaarsanayo soomaalida ay ugu gudbiyaan dowladda waxaana ay ka hor mudaharaadeen xarunta baarlamanka ee dalkaasi saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay maxamed siyaad axmed oo ka mid ahaa mudaaharaadayaasha
daar marka hore adigoo aada u mahadsan saakay ilaa iyo shalay iclaamku wuxuu ku sooday sidii la isugu imaan lahaa loogana banaanbixi lahaa tacdiyada loo geysta soomaalida ku nool waddankani koonfur africa ugu yaraan dadkii hadda aan kasoo qayb galay banaanbaxan haddii aan qiyaas ahaan ku sheego ilaa adiga waxay ku dhawaayeen laba boqol oo ruux kama yarayn haba isugu jiraan soomaali iyo foranta kaleeto ee waddankani ku nool waayahay dadku maxay ka cabanayaan sideyse u cabireen ujeedkooda dibadbaxa dadka waxay ka cabanayeen tacdiyadii loo geystay soomaalida ku nool waddankani haba ugu darnaadeen laba wiil oo walaalo ah oo xalay lagu dilay waddankani oo weliba si foolxun loo dilay oo weliba midi loo isticmaalay dilkooda iyo sidoo kale wiilkii soomaaliyeed oo weliba booliska waddankani ay yidhaahdeen ma ahan soomaali wiilkaasna wuu ku saabsanaa banaanbaxa waxyaabaha keenay ee aadka dadka soomaalida u kiciyay inay banaanbaxan dhigaana ku dhaliyey waxay tahay tacdiidaas loo geysanaya soomaalida ma jirtaa ciday la kulmeen ama ay hortooda ku dibadbaxeen xafiisyada dowladda haddii ay noqoto ay cabashadooda u gudbiyeen banaanbaxa sidiisaba inkastoo ay soo mareen magaalada xeebeedka cape town qaar kamid a gudaheeda ugu dambeyn waxay isugu soo aruureen xarunta baarlamaanka horteeda halkaas oo isugu yimaadeen oona ugu soo baxay mid kamid ah taliyaasha ciidamada booliska oo weliba isaguna xaqiijiyey in uu gudbin doono cabashadooda maxay u sheegeen marka kolley warqad maxaan ku rahdaa ay ku qorneyd cabasho ay soo diyaariyeen ayaa halkaa lagu akriyey oo ku qorneyd english dabadeedna laga codsaday in uu maxaan ku rahdaa u gudbiyo madaxweynaha iyo weliba wasiirka booliska cabton oo qura miyuu dibadbuxu ka dhacay mase guud ahaanba ee dalka koonfur africa soomaalidu meelahay ku badan tahay sidaasaa maanta shaqo joojinaya dibadbax looga sameeyey banaanbaxani kuma koobnayn cape town oo keliya b e bort elizabeth uu ka jiray iyo weliba qaar kaleo kamida wadankani iyo sidoo kaleeto wuxuu ku xiran yahay banaanbaxani dibadbaxyaal laga dhigayo wadamada caalamka oo soomaalidu ku nool yihiin kaas ayuu qayb ka ahaa marka soomaalidu maxay siteen haddaad jawiga noo sawirto saar adigoo mahadsan jawiga sidan ayuu ku bilaabanayay cadaalad ayaan u baahan nahay waxaan u baahan nahay nabad ma nihin animal ama xayawaano ma nihin sidaas ayay dadka qaarkood ay saar ay ku cabanayeen saaki soomaalida waxay wateen boorar iyo funaanado iyo weliba calanka soomaaliya boorarka waxaa ugu qornaa dooni mayno kilaris kuwa dilaayaasha ah funaanadana waxaa ugu qornaa dhiigeena raqiis maahan iyo ereyo kaleeto ay ku dhawaaqayeen dadka soomaalida ah waxa ay badi ama lagu ugaarsadaayo lagu dilaa ama ay ku faafsan yihiin dhulka miyiga ah marka kuwa miyiga joogaankee magaalada miyay dib ugu soo noqdeen mise banaanbaxa markuu soo gabagaboobay qof walba wuxuu ubaan u baxay siduu howlihiisii u sii qabsan lahaa inkastoo dowladda south africa loo gudbiyey dowladda waxay u dowladda waxaa loo gudbiyey thirty soddon maalmood gudahooda in jawaab deg deg ah looga helo laguna soo bandhigi doono tacdiyada loo geysanayo soomaalida
kaasina waxa uu ahaa maxamed siyaad axmed oo goobjoog ka ahaa mudaharaad ka dhacay magaalada cape town ee dalka koonfurta africa oo ay ka qayb galeen laba boqol oo soomaaliya